kow iyo labaatanka bisha sebtembar waxaa guud ahaan caalamka laga xusaa maalinta nabadda ismaamulka wadyar ayaa maanta laga maamuusayay maalinkaasi waxaa lagu qabtay howlka shirarka ee i c t da maanta xaflad lagu maamuusayo maalinta nabadda adduunka waxaana kasoo qayb galeen saraakiil ka socotay dowladda hoose ee ismaamulka wajeer ururka nabadda ismaamulka wajeer waxgarad iyo hay-adaha dowliga iyo kuwa aan dowliga ahayn dhammaan dadkii halkaasi ka hadlay oo ay ugu horeeyaan waxgarad ku dhowaad lixdan sano kasoo shaqaynayay nabadda wajeer ayaa waxa ay bulshada ismaamulkani ugu baaqeen inay xoojiyaan nabadda
in ay tahay nabadgelyada midda lagu hurdayo oo wax lagu baranayo oo lagu caafimaadayo in ay tahay yaan idin sheegi oodna ogtihiin idinkaba waxaa kaloon idiin sheegi wajeer haddii aan nahay waxaan ku tilmaamanahay wax yaroo shaydaan uuna dhexgeliyay haddii ay dhaco inaan afka qabanno markiiba oon dhammayna ayaa lagula ogyahay wajeer waxaa lagu ogyahay dad la yidhaaha magaciisa afka qalaad lagu yidhaaho meesha annaga nabadgelyada aan dhahna meesha biis la yidhaaha wax biis la yidhaaha oo dowladdana ay aqoonsan tahay yaa jira waxaa la rabaa nin walba guriga aada joogto wajeer inta kawntida u soo aroorto oo dhan nin walba meeshii uu joogo waxaan ka rabnaa inuu dhaho aniga ay mudan tahay maanta aniga meeshayda igama dhacaysa balaayo inuu dhaho aniga oo ah odaga loo yaqaano maxamed xasan muumin oo dhukow loo yaqaano
walaalayaal horta ammaanka muhiim waaya ammaanka inaad mahum yahay waxa kugu daliil meel uu ammaan ka jirin horumar ma laha horumarka waxyaalaha lagu biimeeya inuu meel horumar ay u socotay in kale waxaa ka mid yahay ammaanka waxaan dhihi lahaa ammaanka ilaahay baa haysta laakiin odayaasha iyo maamayooyinka ammaanka ka shaqeeyaan waxaan ka codsanaynaa in ay ka shaqeeyaan ammaanka inta ay wax dhicin ka horo yinoo ammaanka dadka ammaandarrida sababaan habeen sa iskiga soo kacaan ma dhacda xogahoo colka intaad dhicin waxaa jira dhaqdhaqaaq fara badanaa jira shanqarre ayaa jira dacwo ayaa jirta soo waxaad aragtaa dacwooyinka marka la soo gudbiyo ama reeraha isla degan ay shanqar iyo waxba bilaabaan alaa aad looma looma hoos rooro laakiin markay dhacdo dhacda oo qofaa dhinti qofaa la dhaawacay la dhaha ayaan aad aan ma arto aan u fakannaa marka waxaan codsan lahaa odayaashan khayrka qabto oo noo khidmaynayeen xagga ammaanka iyo laamaha ammaankaba waxyaalaha in laga hortaga inta ka tagnay madheera marsabid wajeer kulli gaarisa iskugu tag hal qof ee lama arkin dhahaya ee anaa waddanka lahaa iyo inteyd ka imaatay isha lama saarin hal walaalaan ahayn hadda markiis ilaahay roobka na siiy oo la dhergigo barwaaqo la geli waa la bilaabay hadda annagaa wajeer nabad ku bari hayna walaalayaal mandheeraa wajeerkuma bari haysa nabad kuma bari haysa raamo waxay ka socda waad maqli haysiin haddii meeshaan un ku heesno meesha aan loo gurmanin dhibaa ka jira walaalahaa inaad dhiman haayaan waa qaxi haayaan guryahooda iska gubi haayaan dadka madaxda oy gacantooda dheertahay iyo dowladda waxaan u sheegaynaa dadkaasa loo gurmada farax ma jiro haddaayba kuwaas dhiman haayaan farax ma jiro sida xaqiiqada ah dad kaloo walaalaho meel uga maqna ma laha dadka oos ilaahay gacantooda wax geliye odayaasha sidan hadda aan ku naha ha lagu baxa dhiigga dadkaas ha la joojiya mandheera hadda annaga gobol annaga naga mid ah waxaa ka dhicahaaya digaag inkastoo sabab laheen midka mandheera hadda sababba ma lahaba maxaa yeelay mujtamac dhammaaloo meel degan siyaasad hadda lagu diriri ma boundarina laguma dagaalami haaya daaqna laguma dagaalami haaya waxa dadkaas ay ku dagaalamaan oo guryada u gubinaan oo dad u barakacaa oo dad u dhiminaa waa balood xaafad xaafadaheenaan ka mid ah sidii waagberi barwaaqo hodan xaafado ka mid aha lagu dagaalami haya marka waxaas wax maskaxda bini'aadanka geli kara oo dad waaweyn oo madaxoo la soo doortay ay fiirsan karaan ama ay dhegaysan karaan maaha dhanka kale barasaab ku-xigeenka ismaamulka wajeer axmed maxamuud caato ayaa bulshada ugu baaqay inay nabadda xoojiyaan dhanka dowladdana ay waxqabadkooda ballaarinayaan munaasabadani waxayna xasuusinaysaa nabadda iyo macaankeeda annagu adeega asaasiga ayaan ku dadaalayna haddaan reer wajeer nahay maamulka haddiinu nahay biyo iyo banadholna weydiiya biyo iyo banadholna weydiiya laakiin contract iyo shaqo io qor wiil xoogaa inaanan taag badan u haynin baa laga yaabaa laakiin bi io bandol si dadka ay ku kala badbaadaan nin walbana meesha uu joogo biyo uu u helo waxaa la isku dagaalasoo biyo ibaad baa inta badan waxaan ku dadaalaynaa biyo ibaadkaas iyo bandholka in la helo nabaddana waa udubdhexeedka nolosha qofka soo maha intaasoo maamahaan sheegaynay baa tilmaamaysa inay udubdhexeed tahay markii taasi aan isla qaadanno nabadda waa isla qaadanay soo maha
si kastaba ha noqotee xuska maalinta nabadda caalamka ayaa bulshada ismaamulka wajeer loogu baaqay in ay wadajirka walaalnimada iyo midnimada intuba ay xoojiyaan sida khilaafka ku salaysan dhanka dhulka daaqa iyo biyahana aysan bulshada mar dambe isku diirin ama ay isku laynin cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer